aa wanaagsan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee caawa caawana waxaad barnaamijka caweyska ku dhagaysan doontaan aragtida rasiimka ah qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde raganimo inaan helay dhaaxadtii rajaysay rayigayga kii wacan kasha uga riyaaqday rasumalka edabtiyo aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde intaas naguma filna abwaan jiheeye bal mid kale ku dar rabbi toobad iyo khayr tubsan kugu jeexiyo dhasha iyo tafiirtaba kuu taabageliyo anna tu anu ah iyo tiir biraha kaa dhig ana du'aanu qaaliyo filbira filbira kaa dhigo
waa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo caawa marti igu ah guud ahaan barnaamijka caweyska washington heeso iyo qisooyin cajiib ah ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkan caawa waa caawa iyo caweyska washington abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer jiheeye horey ayaad ugu dhagaysateen barnaamijkan caweyska washington abwaan jiheeye waa abwaan ay hal abuurkiisu ka muuqato sugaan xeel dheer isagoo weliba ka taabta meelo aan weli laga haysin isaga ayaa inoo sharaxi doona mar dhow ee aan bal marka hore kusoo dhaweeyo barnaamijka caweyska washington abwaan jiheeye mar kale soo dhawow toddobaadkii hore waxaan dhagaysanay labada fanaan xasan aadan samater iyo axmed cali cigaal heesaha aada u dhiibtay ee ay qaadaan oon filayo dhegaystayaal badan oo barnaamijkan ku xiran inay si weyn uga heleen yaad noo haysaa caawa oo weliba aan ku bilownaa isagana cabdiqaadir cumar macalin juba waxa uu qaadaa heesta aan god aan weligeed hore looga heesinoo aan kow bilaabay oo ayeeyo ayeeye heesta la yidhaahdo albanka dhane degrama ama ayeeye la yidhaahdaan u dhibay cabdiqaadir cumar macalin juba marka dabeetana marka he- heesta ayeeyo ha ayeeyo ayeeye eryadeeda waxaa ka mid ahaa dhaqan ruugcadaadiyo tii igu rabaysiiyo rugtii waayo aragga iga reebtay xumahaay dhaqan ruuga cadaadiya tii igu rabaysiyo rugta waa rugta waaya aragii iga reebtay xumahay dhaqan ruuga cadaadiya tii igu rabaysiyo rugta waa waa waaya aragii iga reebtay xumahay
aragtida rasiimka ah qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde raganimo inaan helay dhaaxadtii rajaysay rayigayga kii wacan kasha uga riyaaqday rasumalka edabtiyo aragtida rasiilka qofkii aan ka raacay rasmigii jeclayde aragnimo inaan helo dhaxatii rajaysay rayigayga kii wacan kasha uga riyaaqda raganin inaan helo dhaxatii rajaysay raygayga kii wacan kasha uga riyaaqda ayayday rumaaday raandayska sharafkaay Mm, ruuxan ka beernaa oy ruuxuu ka beermay raxadayda mooye rafaadkaygu dhibayaa dhibayaay rafaadkaygu dhibayaa ayayday rumaaday ruuxaan ka beernaa ruuxuu ka beermay raaxadayda mooye rafaadkaygu dhibayaay rabbi kuu gargaariyo rarankiiyo cadaabaha kaa reeb ilaahay rawdiya fardowsana kula kulan rasuulkii sala allahu calayhi wasalam haddii la i ribeeyey haddaanuun kasoo rogo rukunkaan cuskanaya dadka iga ridaysay raadiyihiisa maanta iyo raadaalkii noloshee beenta iyo runtayda iyo waxaan raba taqaanay
ayaynay rumaaday raandhayski sharafkaay ruuxan ka birnaa ruuxuu ka birmee raxadayda mooye rafadkaygu dhibayaa dhibayaay rafadkaygu dhibayaa rabbi ku gargaariyo rarankiyo cadaabaha kaageeb ilaahay rawdiyo fardowsana kula kulana rasuulkii ayeyoy macaani rabbi rabbi rabbi ku gargaariyo rarankiyo cadaabaha qeebilaahay harowdiyo fardowsana kula kulana rasuulkii ay macaani haddii lay ribeeyo haddan un ka soo rogo rukunkan rukunkan cuskanay dadka iga ridaysay haddii lay ribeeyo haddan un ka soo rogo rukunkan rukunkan cuskanay dadka iga ridaysay horan kugu reeyayo kaafaysan maayo radiyihiisa maantiyo hadalkii nolosha horan kugu reeyayo kaafaysan maal radiyihiisa maantiyo hadalkii nolosha rangrang faraxale tan ku rafiiqay bentiyo runtaydiyo waxaan rabo taqaanaa rangrayn faraxale tan kula rafiiqay bentiyo runtaydii waxaan rabo taqaanaa
ereyadaasaa ka mid ahaa ayeeyo waxaa ka mid a heesahan innaba caadi maaha innaba caadi maaha heestan ayeeyo ayayday rumaaday raandhaysku sharafkaay ruuxan ka beranaa ruuxuu ka bermay raxadayda mooye rafaadkaygu dhibayaa dhibayaay rafaadkaygu dhibayaa ayayday rumaaday raandhayski sharafkaay ruuxan ka bernaa oo ruuxuu ka bermay Aa, raxadayda mooye rafadkaygu dhiibayaa dhiibayaay rafadkaygu dhiibayaa rabbi rabbi rabbi ku gargaariyo rarankii waa cadaabaha kaa reebilaahay rabbi ku gargaariyo murarankii magacaagaaba kaa reebilaahay rawdiyo kordowsan la kulan rasuulkii rawdiya fardowsana kula kulan rasuulkii sala allahu calayhi wasalam heesta ayeeyo waa hees u awood sheegatay heeso badan cajiib cabdulqaadir jubba maxaad kaloo dhiibtay abwaanjaheeye heesahaaga cabdiqaadir jubbo waxaan u dhibay heesta uu jabuuti ku ammaano ee tidhaahdaa sabadii tixgelintee martisoorka deeqdale ugu sidatay geeskee sama lagu yaqaanaay bugcadii sugnaanta iyo samirka iyo dulqaadkee dirirtii sokeeyiyo colaad laga sifeeye nabadan salgure miyir loogu sahanshaay suubanay jabuutaay saldhiggii jacaylkee ilbaxnimada sidatee adduunyada la socotaay haramuusiteediyo siiteyadoo idiliyo siisiyo turwaayo saynkiyo angeeliyo seediyo arxiibiyo inta aysariyo fooq eeroonka simantiyo suuqaaga guudkaa qofkii saacad soo maray qalbigiisa saaqdee abidkaaba seesnow oo iyadana intaasaan ka soo qaadanayaayo waa heesta aan jabuuti ku ammaano waxaa kaloo ka mid ahayd heestan xaaskiisa ugu dhiibay uu ku ammaanayey oo iyadana la yidhaahdo faaduma triig wax yar norkaada abwaanjaheeye heesta faaduma triig ayaan qadar ka dhagaysanaynaa markan faadumo dariigay waxaad tahay qof qaamo ka tilmaama dumarkood faadumo dariigay waxaad tahay qof qaamo ka tilmaama dumarkood
beryadeeda ka mid ahayd faaduma triigay waxaad tahay qof taamo ka tilmaaman dumarkoo nolol toosan iyo sharaf lagu tobabarsiiyo waalidkeed si toolmoon barya ugu tabcayo dhabu taaba qaadee rabbi toobad iyo khayr tubsan kugu jeexiyo dhasha iyo tafiirtaba kuu taabageliyo anna tu anu ah iyo tiir biraha kaa dhigo Wow.
ayaa iyana ka mid ahayd
fadumo dariigay waxaad tahay qof taamo aqoon iyo talin sugan fadumo dariigay waxaad tahay qof taamo aqoon iyo talin sugan taaj looga dhigayo edab lagu tilmaansado lagu wada tixgeliyo waxbarkeeda noloshiyo taaj looga dhigayo edab lagu tilmaansado lagu wada tixgeliyo waxbarkeeda noloshiyo tacabkeedu badayo sida taajir deeqsiya wax u taakulayse tacabkeedu badayo sida taajir deeqsiya wax u taakulayse rabbi towbada iyo qayb dusha kuu gujiyeyo ku dhashayo tafiirtaba ku tabakeliyo annatu aanu aayo kirbida birabira kaa dhigo rabbi towbada iyo qayr dusha kuu gujiyeyo shaiyo tafiirqaba ku tabageliyo anatuwaanu ahiyo tirbira tirbira kakaadhigo anatu aanu ahiyo tirbira tirbira kakaadhigo dhasha iyo tafiirtaba kuu taabageliyo anna tu anu ah iyo tiir biraha kaa dhigo anatu aanu ahiyo tirbira tirbira kakaadhigo
waxa hees qaaliya oo aan qise cajiiba ka sameeyey oo inan iyo inan aada isku jeclaa oo inanka aabihii ahaa taajir ayaa isaga oo aabihii hablihii tijaarta u kala xulayo doonaya inuu uga guuriyo ayaa waxa uu jeclaaday inan dabaqadda dhexaa dabeetana aabihii baa ku yidhi tanaan kula doonayaa dabeetana isna jacaylkiisiibu ku adkaaday dabeetana aabihii baa ku yidhi dee hadday sidaa tahay anigu adduunkan iyo lacagtan dee anigaa u shaqaystaye haddaad taydii diiday orodoo ma garanaysaaye u shaqayso dee adiguna ha isku tashade dabeetana inankii ayaa dabeetna ka soo waaya yidhi markaa wuxuu haystaa in yaroo hawshoodaa guriga uun u dhammaysta dabeetana halkii ayaa dabadeedna ay inankii inantii iskula banbaxeen noloshii dee waad garanaysaa qof dabaqadda ugu sarreeyey ahaay oo noloshii dhexe soo dhex galay oo dabeetana rafaad buu ku murtay wuu dadaalay halkuu isilaaw shaqo tagba dee waa layla yaaba male waxaan ku idhi taajirkii magaaladoo kuu soo shaqo tegay caashicuuday kuilaa shaqaysii waad la yaabaysaa waabad shakilaysaaba
ha dabeetana noloshii way la soo tacaaleen aakhirkii way soo kobceen iyaga laftigoodii baa shaqaystay dad waxay noqdeen isa soo saaray iyaga laftigoodii baa intay dabaqadii kasoo dhaqaaqeen bay tijaar la simanu noqday waaw calaashaano calaashaan waa dad isu isku tashaday markaa
ha waa halkii waa halkii rag tashaday cir waa toli karaa maxay ahayd ha iyadoo reerkii dee dhaqanyay oo wax walba ayaan la kulmasaan heestan ka sameeyey waa gartay dabeetana eryadeeda waxaa ka mid ahaa markii laygu sahan tegay hablahaba kuwa u ladan jacayl lama dhibaadsheetaan lahashadeedii uga leexday dumarkaay waayihii legdamayee lala soo dabaashiye laba aaburkii dhacay tii u liici weydee lurta igala doogtaay sida midabka laacaa dhirta loogu kaaba adna quruxda luulaay rabbi kugu lifaaqe laaskii xareed iyo taylaabtu raacdeen la wadaagay noloshee liibaanta guushiiyo libta iyo horseedee rabbi igu labeeyaay haluufluufin weligaa eryadaasaa ka mid ahaa iyadana heesta luule ayaa la yidhaahdaa cabdiqaadir cumar macalin juba eryada laxamkuna waxa uu ahaa daawud cali masxaf waxaa tumaya sidi cali wankey iyo abibakr maxamed cabdi abikar aalto waxaa dubayey naasir cabdilla cabdo waxaa khaliif baa isna ka qayb qaadanayay khubaraa iskugu tagtay albanka dhan aad u diyaarisay aad iyo aad aad iyo aad heesahaaga iyo waa la isugu tegey fanaaniin fanaaniin waaweynna waad la doonatay erayo cajiibana waad ku landhay marka innaba caadi maaha laba ninoo laba ninoo aan aad u jecelay oo fanka dhowaan ka baxay baa jiro iyaguna heesa cajiibay qaadaa maxamed b k ninka la yidhaahdo ha b k waxaan u dhiibay heesta tidhaahdaa inan yahay adaan kaa heloon kuu han weynahay inan yahay adaan kula hayaa kuuna heelanay inan yahay adaa iga hantiyahaanka feedhaha adigaan hablaha taanarkaba kugu hilmaama adaan kugu heesaa sidii hooyo ubadkeed hadalkaagu way melab dawiya himirtii doocaan muuqaal halacsi daymada ishaa dareen hagaysaa garka iyo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye hiddaraac jacayl bay hayee hinda iga baano higsi durugsan hoodiya aqoon aaballa hal maashay iyo dabacsan haykaliyahanaan hooyo ku arooray ayaan kugu hawaystoon haweenkaaga haybsadaye heemaalkaaga goortaan darseen hubanta qiimeeyey ayaan kuu hoggaansamay sidii bacadla heeriyeysan waxaa ka mid a bk heesaan u dhiibay magaceed markaa heestaas heesta hindaa la yidhaahdaa hindaa b k waaw waxaa kaloo ka mid ah heestii aan ka sameeyey ninkii inanta kaga dul umuliyey caashaay badda guudkeeda gabadha ayaa nin baa waxaa dhacay reer hargeysuu ahaa dabeetana maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo soo sheegay hooyadii oo lagu qalayo dhakhtarka hargeysa isagoo tegay oo aan lacagtii lagu qaliyo hayn ayaa inankiisii oo jabana lasoo dhigay salaamaad haye laba labadii dhakhtarba lacag bay weydiiyeen lacagna ma hayo konton dollaroo isagaiyo saaxiibkii ka dhexeeyey buu saaxiibkii ku yidhi bal kontonkan iga hay iyagoo yaabanoo dhakhtarka hortiisa fadhiya ayuunbay gabadi gaadhi ka soo degtay wakhtiga ayaan ii saamaxayn inaan sheekadaas idin dhammaystiro caawa hase ahaatee waxaan idiin ballan qaadayaa haddii aan la idmo in toddobaadka dambe aad qisadaasi iyo kuwo kaleba aad kaga bogan doontaan barnaamijkan caweyska washington intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh caweysi wanaagsan
Yeah.